أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabel akhbaari ayaa baahaysay maanta weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya hay-adaha dabdamiska silmiyiinta maraykanka ayaa weli la daalaadhacaya damiinta dabkii ka kacay magaalada los angeles iyagoona muujiyey cabsi ku aadan in dab uu ka kaco deegaano hor leh dowladda kaafiradda kenya ayaa lagu eedeeyey inay sii kordhisay afduubka ay u geysanayso siyaasiyiinta iyada mucaaradsan in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa bakhtii dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weerar khasaare lagu gaarsiiyey silmiyiinta kenya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka laamu ee dalka kenya kufriga caalamiga ah ayaa maro iyo digninimo duldhigay murtad xasan ee gurguurtay iyo xukuumaddiisa riddada xilli kooxda riddada ay wajahayso codhayso kala duwan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose iyo waxgaradka beesha biyimaal ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayadaasi maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiini ah u soo gebigebeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi munaasabad lagu daahfurayey ruudo cusub oo waxbarasho ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha rajaba kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabil akhbaari ayaa maanta baahaysay weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabduqaadir maxamed rabbaani
الاقتحام فهجم وقاتل يا همام مزق مجموع المعتدين واسقي العدا كاس الحمى قد حان وقت kataib al ikhbaariyaha ayaa soo bandhigtay muuqaalkan oo soconaya daqiiqad iyo bar oo lagu soo bandhigayo weerar ka dhacay xaafadda darmooley degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho weerarka ayaa lagu dilay askari ka tirsan murtadiinta oo ku sugnaa fariisin ay halkaas ku lahaayeen oo ay ku dhibaatayn jireen bulshada muslimiinta ee deegaanka gabagabada muuqaalka ayaa lagu soo bandhigayaa mujaahidiinta oo soo furtay khanaa'im ka kooban qori nuuca ak afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa iyo agab kaloo ciidan ugu dambayntiina weerarkan ay soo bandhigtay kataa'ib al ikhbaariyah ayaa qayb ka noqonaya weerarada kala duwan ee ay mujaahidiintu ku beegsanayaan cadowga allaah ee shareeca la dirirka ah kuwaas oo duulaan ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya طاغوت النجس ارهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هاجم وقاتل في ثبات واسعى لنيل المكرمات hay-adaha dabdamiska dowladda silmiyadda maraykanka ayaa weli la daaladhacaya diminta dabkii ka kacay magaalada los angeles iyagoona muujinaya cabsi ku aadan in dab uu ka kaco deegaano hor leh oo waddankaasi maraykanka ka mid ah yaasir maxmed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya xilli hay-adaha dabdamiska ee maraykanka ay sii xoojinayaan dadaalada ay kula tacaalayaan dabka baaxadda weyn ee sida degdega leh ugu faafaya los angeles ayaa waxaa sii kordhaya halista ka dhalatay dabkaasi mas-uuliyiin ka tirsan kooxaha dabdamiska ayaa waxay soo jeedinayaan degnina ku aadan dabaylo xooggan oo la saadaalinayo inay gobolka ku dhufa doonto labaatan iyo afarta saac ee soo socda iyaga oo dadka ka dalbanaya inay isaga baxaan deegaanada la saadaalinayo inay dabeylahani saameeyaan dabeylahani ma ahan oo keliya inay sabab u noqon doonaan sii faafitaanka dabka hadda ka holcaya los angeles laakiin sidoo kale waxay sababi karaan inuu kaco dab hor leh oo aan la xakamay karin dabkani ka holcaya los angeles ayaa noqonaya kii labaad ee ugu burburka badnaa ee soo mara taariikhda koonfurta gobolka california sida ay sheegtay hay-adda lagu magacaabo calvayer isku darka dabkan iyo dabka howdhist waxay baabi'iyeen dhul ballaaran oo gaaraya ilaa lixdan milyan oo laba jibaaran kaasi oo ah dhul baaxad ahaan ka weyn magaalada baariis baaxadda burburka iyo xaaladaha aan xasiloonayn waxay noqonayaan caqabado aan horay loo arag oo hortaagan kooxaha debdemiska iyagoo dadaallo ugu jira sidii ay u xakamayn lahaayeen dabkan oo ay u ilaalin lahaayeen bulshada ka agdhow aagga uu dabku ka socdo
mahadsanid yaasir dowladda kaafiradda kenya ayaa lagu eedeeyey inay sii kordhisay afduubka ay u geysanayso siyaasiyiinta iyada mucaaradsan ee dalkaasi sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi caliyare kooxaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ee dalka kenya ayaa booliska dalkaas ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin korarka dhowaanahan ku yimid afduubka dadka dhaleeceeya dowladda kuwaasoo kasoo horjeestay siyaasadaha dowladda kooxdan u dooda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof la laayahay kadib markii ay ka hadleen walaacyadooda la xiriira maamul xumida dowladda hadda ka talisa dalkaasi kenya nin farshaxan ah oo ka mid ahaa dadka aadka u dhaleeceeya maamulka ruuto ayaa sheegay in dad aan la garanayn ay ka afduubteen caasimada dalkaas ee nairobi bishii diseembar labada kun afar iyo labaatan wuxuu sheegay in lagu khasbay inuu gaariga galo isagoo indhaha laga duubay funaanadiisii gacmaha looga xiray ninkan oo markii dambe la sii daayay ayaa afduubkiisa lagu sheegay inay ka dambeysay kadib markii uu sameeyey sawir gacmeedyo lagu dhaleeceynayo mas-uuliyiinta dowladda saliibiyeedda kenya sida madaxweynaha intii u dhexaysay sebtembar labada kun saddex iyo labaatan ilaa agosto labada kun afar iyo labaatan afduubyada laga diiwaangeliyey dalkaas ayaa kor u kacay boqolkiiba afartan marka loo eego isla xilligaas sanadkii ka horeeyey sida lagu sheegay warbixin ka hadlaysa arrimahan oo ay soo saareen guddi dowladda u xil saartay mas-uuliyiin u hadlay laamaha amniga kenya ayaa sheegay in konton iyo labo kiis oo afduub ah laga diiwaangeliyey kenya sebtembar labada kun saddex iyo labaatan ilaa agosto labada kun afar iyo labaatan marka loo eego soddon iyo lix kiis oo la diiwaangeliyey sanadkii ka horeeyey hay-adda amnesty international qaybteeda kenya ayaa sheegtay in dadkan la laayahay ama la xaqiijiyay in la afduubtay ay badankood yihiin dad dhaliilay maamulka ruutu ee dalka kenya waxaan aragnaa waa isticmaalka awoodda sharci darada ah si dadka loo cabsigeliyo ayuu yidhi agaasimaha guud ee amnesty international ee dalka kenya dhanka kale taliyaha guud ee booliska dalka kenya iyo agaasimaha baaritaanka dembiyada kenya ayaa la filayaa inay maxkamadda hortagaan maalinta jimcaha si wax looga weydiiyo kiisaska afduubka ah ee kusoo kordhay dalkaas labada nin ayaa saddex jeer iska dhigo tiray soo jeedimaha maxkamadda ee la xiriira kiisaskan mahadsanid caliyere in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ka mid ah ayaa bakti dhaawaca ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan weerar khasaare lagu gaadhsay silbiyiinta kenya oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka laamo ee dalka kenya waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa sii kordhisay weerarada ay ku dhiigbixinaysa cadowga jinsiyadaha kala duwan ka kooban ee ku soo duulay shareecada raxmaanka arrintan ayaa sababtay in cadowga ay muujiyaan cabsi iyo qalqal xooggan oo ay ka qabaan howlgallada mujaahidiinta ay kusii xoogaysanaya goobaha ay wilaayaadka kaga sugan yihiin saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan la beegsadeen ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona howlgalladaasi ay geesteen khasaare kala duwan oo cadowga la gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada qaraxyada waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ka baxay deegaanka shalambood kula sii jeeday deegaanka lamber lixdan ee shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi lagu dilay shan askari oo kufaarta afrikaanta ah waxaana lagu dhaawacay lix kale oo isla kufaarta afrikaanta waxaa qaraxa sidoo kale lagu gubay laba gaari oo taaw ah sida inoo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta dhanka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xali dagaal culus ku qaaday xerada askarta xabishada etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbaharey dhawaqa rasaasta ay mujaahidiinta iyo xabishada isweydaarsanayeen waxaa laga maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada garbaharey waxaana jiray khasaare xabashida lagu gaarsiiyey dagaalkaas inkastoo aan la helin lambarka saxda ah isla gado waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada luuq ee gobolka gado dhanka laamu ee dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysata silbiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta kenya waxaana qaraxaasi uu si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa buurta koomaale iyo deegaanka sariiraha qaraxa ayaa haleelay oo gubay gaari kooyel ah waxaana ku halaagsamay askartii kufaarta kenya ee gaarigaasi la socday intaa kadib waxaa goobta soo caga dhigatay diyaarad helikobtar ah oo daabushay askartii qaraxa ku halaagsamay howlgalladan waxay qeyb ka yihiin weerarada kala duwan ee ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay la beegsanayaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka doonayana inay dhibaateeyaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta mahadsan dhawa xasaan kufriga caalamiga ah ayaa amaro iyo digniino duldhigay murtad xasan gurgurta iyo xukuumaddiisa xilli kooxda aridada ay wajahayso culayso kala duwan bashiir muxidiin oo ayman ayaa asyaanba qaadaya xildhibaan oo ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in ay shirar ka dhan ah xasan gurgurta ay ka socdaan gudaha dalka iyo dibaddiisa islamarkaana laga arinsanayo sida laga yeelayo hoggaanka kooxda riddada iyadoona ay digniino ka soo yartay gaalada caalamka ee maamusha murtadiinta xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayaa wajahaya cadaadisyo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah arrinkaas saameyntiisana laga dareemay dhanka villa soomaaliya waxaa looga yeero beesha gaalada caalamka ayaa digniin culus u dirtay xasan gurgurte iyadoona wakhti u qabatay si uu isbeddel siyaasadeed u sameeyo ilawareedyo ayaa sheegaya in dowladaha loogu yeero c six balas ay madaxda kooxda riddada ku amreen inuu saddex arrimood ku hirgeliyo muddo afar bilood gudahood xoguhu waxay tilmaamayaan in waxaa loogu yeero beesha caalamka ee xalano deggan ee xasan sheekh u sheegeen in uu qabto shir siyaasadeed uuna madasha siyaasadda dib ugu soo celiyo maamulada jubbaland iyo puntland xildhibaan caananuug oo ka tirsan xildhibaanada mucaaradka ah ee la safan axmed madoobe ayaa xaqiijinaya inay jiraan cadaadisyo siyaasadeed oo gurgurto saaran ayna ku dadaalayaan sidii ay tallaab siyaasadeed uga qaadi lahaayeen sida uu hadalka u dhigay wuxuu qiray in bilaha soo socda ay mooshino ka geyn doonaan aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dawaaqiidda kaasoo lagu eedeeyey inuu maqaarsaar u yahay xasan gurgurte waxaan aaminsanahay labada kulan ee socda iyo howlaha dhaqdhaqaaqa socda kulli waa un hal dareen ayaa jira sababtoo ah waxaa jirta waxa la yidhahda kalsooni xumo ayaa dhacday oo shacabkii soomaaliyeed xukuumaddii ayay kalsooni darro badan ayay ka qaadeen kulamada siyaasadeed oo socda oo dalka gudihiisana ka socda dalka dibaddiisana ka socda waxay daaran yihiin war saddex sana noo dhammaatay maxaa noo qabsoomay soomaali xaalkeeda maanta siduu yahay shirarka marka magaalada nairobi ka socda ama mataqaanaa waddanka gudihiisa ka socda waxay daaran tahay war dastuurkan la bililqaystay ee qofka jeebkiisa galay amuu dhibaata tii soomaali ku dhaxday ninety one kii oo kale amuu sababaa baarlamaanka labadiisa gole roolkooda saddexdii sano oo lasoo dhaafay way suuxsanaayeen eedbad suuxdin ah ayaa lagu ayaa ku durnayd laakiin hadda kululaysaan ku dhufanaynaa wararka ayaa intaasi ku daraya in gaalada caalamka ay madaxa kooxda riddada ku amreen inuu qabto shir ay u dhan yihiin waxa loogu yeero saamilayda siyaasadda oo ay ku jiraan madaxdii hore ee kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah islamarkaana la jaangooyo qaabka ay u dhacayso doorasho gaaleedka madaxtinimada iyo midda baarlamanka marka la gaaro sannadda labada kun lix iyo labaatanka waxaa loogu yeero c six balas oo ah dowladaha sida dhabta ah u maamula soomaaliya ayaa xasan gurguurti si cad ugu sheegay inaysan bixin doonin qarashka ku baxaya ciidamada kufaarta e u s som inta uu ka fulinayo amarkan cusub islamarkaana ay fursad siinayaan ilaa bisha mey ee soo socota wararka ayaa intaasi ku daraya in kufriga caalamiga ay madaxda kooxda riddada ku wargeliyeen inay bixinayaan oo keliya boqolkiiba konton iyo kow qarashka loo qoondeeyey ciidamada kufaarta afrikaanta sidaas darteedna dowladaha midowda afrika laga doonayo in qarashka kale ee dusha u ritaan mukhtaar saajid oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda ayaa isna sheegay in xasan gurguurte uu lugaha kula jiro khilaafaadyo siyaasadeed islamarkaana aysan suurtagal ahayn in uu hirgelo wax kabeddelka dastuurgaaleedka kooxda riddada isagoo tusaale u soo qaatay khilaafka baaxadda leh ee kooxda riddada ka dhex jira maanta xaaladda jirta marka la fiiriyo damac kale iyo xaalado kale inayna sii gelin uu yidhaahdo yacni laygana la shaqeeyo qof iyo cod anna musharax ma ihi si waadix ah oo cad oo uu arrintaas u sheego waxaa suurtageli lahayd in lees aaminaa suurtageli laakiin waxa socda waxa waaye anaa dubtay anaa daangeystay dadkuna way iska dareensan yihiin markaa digniintan loo diray xasan gurguurte ayaa imaanaysaa xilli ay kooxda riddada dhexdeeda ay wajahayso khilaafaadyo siyaasadeed islamarkaana weli aan heshiis laga gaarin dowladaha iyo ciidamadooda ka mid noqon doonaan isbaysigaaleedka e u s som waxaan ka badnayn hal sano iyo bar ayaa ka haray muduxileedka xasan gurguurte wuxuuna ku mashquulsan yahay dhulboob iyo safaro uu ku tegayo dalal shisheeye mahadsanid abu ayman kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose iyo waxgaradka beesha biimaal ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cabdiqaani maxamed kulankan wadatashiga ah ee dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo beesha biimaal oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee degaa wilaayadaas ayaa dhowaan waxa uu kusoo idlaaday degmada jamaame kulanka waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo loo qabtay beesha biimaal taas oo muddo sagaal maalmood ah ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah gabagabada kulanka oo ay ka qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeyn laga akhriyey bayaan dhowr qodob ka koobnaa oo uu madasha ka akhriyey suldaan axmed nuur mataanow suldaanka beesha biimaal ee jubbada hoose kow waxay beesha si guud ballanqaadaysaa wixii ay dowladu ku qaateen oo ahayd dardargelinta dacwada iyo faafinteedaba mii iyo magaalo labo waxay beesha isku raacday inaysan wax gorgortan ah ka gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka saddexaad beesha waxay si guud u garab taagan tahay halganka islaamiga ee ka socda caalamka gaar ahaan bariga afrika qodobka afaraad beeshu waxay ballanqaadaysaa dhulka ay ka degan tahay si guud in aan islaamka xaggood looga soo dhicin gaar ahaan jubbada hoose shan beesha waxay ka soo horjeedaa wax walbo shareecada islaamka liddi ku ah sida dimuqraadiyadda calmaaniyadda shuuciyadda iyo wixii la mid ah lix beesha waxay si guud ka soo horjeedaa afkaarta guracan ama qasbul fikriga hay-adaha gaalada ka wadaan caalamul islaami gaar ahaan bariga afrika intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha biimaal iyagoona madasha ka ballanqaaday dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey wax waayo unug reer biimaal adinaho islaamka waa la shaqayhanaa meel wanaagsan waa ka joognaa hiili ahoon waa garab taaganahay waxaa dhaqna xoola u badan iyo beer wax allaala wixii loo baahdo islaamka yacni garab taaganahay kheerba ku noolnahay sharaf iyo abnaa ku noolnahay haddaan nahay beesha biimaal waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho gaaladan xun oo meesha noo fadhido tillaabada hore oo aan qaadno inaan kuwaa ku qaadnaan aad u rajaynaa insha allah tillaabada koowaad oo aan qaadno kuwa baarka joogaan kuwa joogaan sunguuni kuwa meelaha noo fadhiyaan xun musuqlayaalka eh sida
ugu dambeyn suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada hoose iyo suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka beelaha direed ayaa kalimaadkan ka jeediyey gebagabada kulankan dhex maray wilaayada jubbada hoose iyo beesha biimaal beesha jazaakum allahu khayr raabe waa idin soo dhowaynayaa waad dadaasheen ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkan aad dadaasheen ilahay midcanoo ziyaadiyo qalbigeennana qalbi israax allah ka dhigo qalbi diinta ilaahay subxaana wa tacaala mid u noqda allah inaga dhigo balaayada tafaruqa iyo xasidnimada iyo allah inaga saaro ciddii naxastaysana allah inaga qabto allah inaga qabto allah diinta subxaana wa tacaala allah inagu hagaajiyo cadowgaanna allah inaga kiciyo gaaladana allah subxaana wa tacaala rucbi argagax allah ku rido muslimiintana meel kastoo joogana allah u gargaaro waxaan rajaynaynaa odayaasha dhaqanka beesha reer biimaal inay ku dhaqaaqaan wax hadda ayaga afkooda ay ka sheegeen oo ay ballan qaadeen iyo wixii warqaradda ku qornaa oo suldaanka as akhriyey waxaan rajaynaynaa inay ku dhaqaaqaan ayna ka muuqdaan taasna saasaan leenahay kulankan dhex maray wilaayada jubbada hoose iyo beesha biimaal oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi ayaa imaanaya xilli dhowaan sidan oo kale wilaayada jubbada hoose kulan wadatashi ah ay la yeelatay beesha jareerweyne waana mid ka mid ah kulamada beelaha muslimiinta ay uga tashadaan aayahooda maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladda inia u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi walaalka cabdiwaabi maxamed bukhaari ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey waxaa weli halkooda ka sii socdaa dowraadka la siinayo xaafadaha degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana dowraadkan ay noqdeen kuwo ay bulshadu wax badan ka faa'iideen islamarkaana ay nashaad gaara ka heleen haweenkii aan inta badan dowraadka diiniga ah heli jirin munaasabad dowra diini ah oo socotay muddo lix maalmood ah loogu soo xirayey xaafadda waaberi ayaa ka dhacday mid ka mid ah masaajidda degmada waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha maamulka islaamiga ah ee degmada ugu horeyn waxaa kelimad goobta ka jeediyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoo bogaadiyey dowraadka noocani oo kale ah wakhyaarukum fi ljaahiliyati wakhyaarukum fi lislaam ninkii jaahiliga idinku akhyaarsanaa islaamnimo haddaa imaatana asaa idinku akhyaarsan waxaan ka wataa waa bere anigu waxaan ogne tartamadii oo oo siyaad bara nagu qalde kaalinta koowaad weligaa nalagama qaadin haddana kaalinta koowaadaan ku jirnaa islaamka
intaan intii ka soo shaqaysay oo ziinadan ogaanta samaysay adduun aakhir allaha liibaano waagberiyay koobka waad qaadatay waad baastay oo diintaad ku baastay daaciyiinina ma aragtay ma aragtay sharafaad u yeesheen annaga dhana sharafaad noo yeesheen waa niwo faraxnay adduun iyo aakhira jannatal farduusa kuwii wadagal allah naga dhigo intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii dowrada loo soo xiray ee xaafadda waaberi ee degmada bu'aale ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen بعد التحية حفلة الاختتام في محافظة بوالة وخاصة في حي وابري استفدنا كثيرا وحصلنا منفعة كم أركان الإسلام؟ وهي خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت waxaan noo socotay dowro lix maalin ah waxaana ku qaadanay duruus kala duwan duruustaan ku qaadanay waxaa ka mid ah nawaaqidu lislaami cashara wahiya ashirku fii cibaadat illaah man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'id yadcuuhum wayasalhum ashafaaca dowrada waxaa ka mid ah waxyaalaha aan ku qaadanay ilaahay cabsidiisa waxaan ku qaadanay salaadoo la ilaaliyo oo loo tukado si wanaagsan sida nebigeennu maxamed sala allahu calayhi wasalam uu u tukan jiray waxaa ka mid ah xuquuqu sawjeen waxaa ka mid ah xuquuqu jahar waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa waxaa ka mid ah inaan ilaahay subxaanahu watacaala uga cabsana iskudiridda aan dadka isku dirayna haddii aan dumar nahay alxamdu lilaahi binicmata tatimu asaalixaati wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dowraadka loo qabanayo xaafadaha degmada bu'aale ayaa noqday kuwo ka duwan dhammaan dowraadkii horey loo qaban jiray waxaana ay abuureen tartan ay xaafadba xaafadda kale la gasho iyagoo ku tartamaya duruustii lagu qaatay dowrada iyo qurxinta munaasabadaha dowraadkan lagu soo xirayo mahadsanid bukhaari ugu dambayntii munaasabad lagu daafurayey rawdo cusub oo waxbarasho ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan casaam xarafaad haynoo amaqaado munaasabadan oo lagu daafurayay rawdada lixsaan oo ah rawdo waxbarasho ayaa waxay ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxaana rawdadan deegaankaasi ka hirgeliyay maktabka dacwadda wilaayadaas munaasabadan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxaana goobta martidii ka hadashay ka mid ahaa sheekh axmed dheere isagoona sharaxay waxbarashada qiimaha ay leedahay midda koowaad oo qur-aanka ah waxaa noogu filan nabi walba ilaahay wuxuu weydiistay sida nebi ibraahim oo kale awlaad saalixa inuu siiyo ay diinta qaataan wuuna kala dardaarmay ibraahim wuu kala dardaarmay wiilkiisii isxaaqna wuu kala dardaarmay inta oo dhanba laakiin waxaa nagu filan suuratu luqmaan ilaahay addoonkaa uu wanaajiyey hadallo uu wiilkiisii ku yidhi culimmadu waxay ka qaateen hadalladaa uu wiilkiisii tarbiyeynayey toban qodob ama koo iyo toban qodob bay ka qaateen horta marka koowaad in la tarbiyeeyo ilmaha maxay tahay xaaladeedu iyo wixii anfacaya aakhiriya adduun waa qodobka koowaad qodobka labaadi waa maxay faa'iidada ay u leedahay aakhiriya adduunba ilmihii in diintii la baro isagoo yar lagu bilaabo midka labaadi maxaa loo horumarinayaa waxa lagu bilaabayo towxiidka isagoo shirkigana looga digayo maxaa yeelay shirkigu waa dulmi camalka dhan buu hoobinayaa sidoo kale waxaa goobta lagu daafurayay rawdada alixsaan ee deegaanka show ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse isagoona boogaadiyey furitaanka rawdada alixsaan rawdada looga magac daray al-ixsaan waxayna qaadatay magac aada u qiimo badan waxaan leenahay cid alle ciddii soo abaabushay wakhti ku bixisay maskax ku bixisay dhaqaalo ku bixisay ajirkeeda allaha badiyo insha allahu tacaala fikirkaasna ilaahay ha u waasiciyo waa fikir muslimiinta guud ahaan anfacayo gaar ahaan magaca ay wadato rawdo waa xanaano waxa lagu xanaanaynayana waa owlaad yaryar owlaadaas yaryarkaana waad ogtihiin akhlaaqdii ayaa lagu soo duulay marka waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto alfa mar ayaan u mahad celinaynaa intay maskax iyo dhaqaale caqliba ku bixisay mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay ajirkooda allaha badiyo rawdo mag- magaceeda iyadana waa magac cajiib ah insha allahu tacaala waxaanan jecelnahay dadkii soo abaabulay magacaasi ku fakiray inay magac wanaagsan noogaga fikireen maktabka dacwadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa degmooyinkii deegaanada wilaayada ka hirgeliyey goobaha lagu barto culumta sharciga kuwaasoo si weyn uga faa'iidaystaan bulshada wilaayada mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii dahornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waana intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu